halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadaynaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu caawa idiin sii wadi doonnaa cutubka lixaad ee warqaddii cibraaniyada loo qoray waxaana cutubkan ku jira aayad turjumadeedu ay aad u dhib badan tahay inta kitaabka quduuska ah ku jirta sidaad habeenkii noogu dambaysayba maqasheen caawana dooddii baannu horay u sii wadaynaa oo waxaannu eegaynaa kuwa cutubka lixaad aayadaha afar ilaa sagaal looga hadlay kuwa ay noqon karaan balse aynu wada dhegaysanno qasaa'id gaaban
maalintuu yimaad inta moogaya murugo iyo dhiqaba magaciisaba dembi mayrayo
markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay faalladii ditor j b rowel uu ka bixiyey khidcada ku qoran warqaddii cibraaniyada cutubka lixaad aayadaha afar ilaa sagaal waa khidco siyaabo kala duwan mufasiriintu ay u qaataan waxaanan u garannay khidcadaasi siyaabo habboon oo ah sidii ditor j b rowel inoogu fasiray oo ah kuwan badbaaday ee haddana xajin waayey badbaadadooda inay yihiin kuwa intay masiixa u yimaadaan haddana ka doorta sharci iyo xeerdiimeedyo waa kuwa dib ugurashadooda awgii aan lahayn kororsiimo xagga ruuxa ah oo noloshooda ka muuqata waa kuwo uu la hadray rumaysadkii hore ee ay aaminsanaayeen oo noloshooda u keenay dhib iyo rafaad waxaa loo baahan yahay in qofku horumar xoog leh uu ka gaaro noloshiisa masiixinimo maadaama uu iftiinka nolosha ku socdo waxaa dabadeed qofku uu soo hor istaagayaa masiixa waxaana dadka oo dhan ka xisaab qaadanaya masiixa iyadoo la miisaamayo howshiisii waxaana wixii uu sameeyey la dhexmarinayaa dab aloolkiis haddii shaqada qofku ay noqoto alwaax ama bal ama coos waxaad dhegaystayaal dhammaantiin garanaysaan baan filayaa sida cooska qallalan iyo dabka aan laysugu soo dhoweyn markii howshiina la miisaamo waxaa la doonayaa inay noqoto dahab si xitaa haddii dab la dhex marsiiyo ayaan isku beddelin haddaan markaasi qidcadii dooddu ay ka taagneed dib ugu noqonno ayaa waxaa ku qoran warqaddii cibraaniyada cutubka lixaad aayadda lixaad sida tan ma suurtoodo in loo cusboonaysiiyo toobadkeenidda maxay haddaba u suuroobaynin in mar kale iyaga la cusboonaysiiyo oo ay toobad keenaan haddaba waxaad xusuusataa in laga hadlayo midhaha badbaadada laakiin aan laga hadlaynin badbaadada ama nabaaddiinnada haddaba waa wax khatar ah in masiixa loo aqoonsado sida inuu yahay badbaadiyaheenna haddana aynu dembi ku sii soconno dabeetana la noqdo qof aan xagga ruuxa ka korin oo howshiisuna ay tahay inuu urursado xaabo bal iyo cows oo markii la tijaabiyana ay shaqadiisa oo dhaniba gubanayso waxaa la doonayaa in aasaaska noloshayada oo ah masiixa in sarajooggeeda la dheereeyo ama haddaan idin jilciyo in noloshayada masiixinimo ee aynu masiixa aawgii ku helnay sare loo qaado waana in ay yeelato kororsiimo laakiin ayaan naaqus noqonin rasuul bawlos oo ka hadlaya arrinkaasi ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad ee reer korintos cutubka saddexaad aayadda kow iyo tobanaad sida tan waayo ninna ma dhigi karo aasaas kale kan la dhigay mooyaane oo ah ciise masiix marka ay sidan tahay waxaannu arkaynaa in aasaaska oo ah badbaadadeenna inuu yahay masiixa qidcadanna looga hadli maayo badbaadada laakiin waxaa looga hadlayaa sare u qaadidda nolosha masiixinimo iyo inay noloshayadu yeelato kororsiimo laakiin ma ahan waxa la waayayo nabaaddiinnadii laynagu siiyey rumaysadka ciise masiix haddaba waxaad rumaysadkaaga sare ugu qaadi kartaa ama ku dhisi kartaa lix waxyaabood waxaana ay kala yihiin xaabo bal coos dahab qalin iyo luul haddaba dhegaystow maxaad noloshaada masiixinimo ku dhisaysaa ma waxaad ku dhisaysaa xaabo mise bal mise coos wax kasta oo aad samaysato ayaa ku sugaya qiyaamaha waa marka laga hor muuqanayo carshiga xukuumadda ee masiixa waxaa horumaraya wehelnimada xoogaynaysa ama adkaynaysa in dadka la baro hadallada ilaah markaa oo keliya ayaa waxaa jiraya kororsiimo aasaaskeedu uu yahay masiixa waxaannu garanaynaa sida ololku uu u gubo xaabada cowska iyo balka shuqulkii aan masiixa lagu sallayninna waa la mid masiixa ayaa wuxuu inoo sheegayaa in isagu uu yahay geedka canabka innaguna aynu nahay laamihii haddii markaasi masiixa aynaan ku sallaynin noqon kari mayno laamaha waxaannu laamaha geedka canabka ku noqonaynaa haddii aasaaskeennu uu yahay hadallada ilaah waana inaynu ka midho dhalinnaa nolosha masiixinimo isla sida masiixaba uu inoo sheegayo sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka shan iyo tobanaad aayadaha toddoba ilaa siddeed markaasoo masiixu uu leeyahay haddaad igu jirtaan oo ay erayadayduna idinku jiraan weyddiista waxaad doonaysaanba waana laydin yeeli doonaa waxaa aabbahay uu ku ammaanmaa inaad midho badan dhashaan waxaadna noqon doontaan xertayda waxaa masiixu uu inaga doonayaa inaynu midho dhalinno in midho la dhaliyaana waa in la lahaado shuqul wanaagsan taasina waxa weeye inaan ka soocnaanno dadka kale oo ficillada iyo howsha uu masiixa inaga dhex samaynayo ay kuwo badan ku hoggaamiso waddada nabadda iyo hanuunka waa inaynu masiixa markhaatiyaal wanaagsan uga ahaanno dunida haddii laynaga waayo taas waxaa masiixu uu leeyahay sida ku qoran injiilka sida yooxana uu u qoray cutubka shan iyo tobanaad aayadda lixaad oo leh sida tan qof un hadduusan igu jirin waxaa loo tuuraa sida laan oo kale waana qallalaa markaasaa la ururiyaa oo dabka lagu tuuraa oo la gubaa waxaa qofkii laga goynayaa geedka oo midho dhalistiisuna way joogsanaysaa waxaan arkay dad kala duwan oo qaarkood ay ku mashquulsan yihiin howl aan waxtar lahayn iyo kuwo ku howlanaa howl waxtar leh oo aasaaskooda masiixinimo ka duldhisay dahab saafi ah mid walibana waxaa abaalkiisu u noqday sidii shuqulkiisu ahaa markaana way ahmiyad ballaaran tahay inaynu ka taxadarno noloshayada masiixinimo haddaba waa in mid aad garataan waxaana weeye inaynaan xooggeenna ku awoodaynin nolosha masiixinimo markaana waxaan u baahannahay inaan garanno in masiixu u yahay geedka canabka innaguna aynu nahay laamihii waxaa markaa ina awoodsiinaya nolosha masiixinimo hal maado waana inaan geedka canabka ku dhex jirno markii aynu geedka canabka ka mid nahay waxaan bilaabaynaa inaynu midho dhalinno masiixu wuxuu leeyahay sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka shan iyo tobanaad aayadda afaraad sida tan igu jira anna aan idinku jiray sida laanta keligeed aanay midho u dhali karin haddaanay geedka canabka ah ku oolin sidaas oo kale idinkuna ma dhali kartaan haddaydnaan igu jirin waxaa qoraha warqaddan cibraaniyadu uu leeyahay sida ku qoran cutubka lixaad aayadda lixaad oo dabadeedna dhacay ma suurtoodo in loo cusboonaysiiyo toobadkeenidda iyagoo mar kale wiilka ilaah isku-tallaabta isugu khudbaya oo bayaan u ceebaynaya kan aan ka midka ahayn geedka canabka suuragal ma ahan in toobadda lagu soo duwo waayo isagu awoodi maayo inuu ku noolaado nolol masiixinimo oo taam ah waxaa suuragal ah in qaarkood ay calool jilicsan yihiin oo mararka qaar ay ilmeeyaan ha yeeshee haddana kuma dhex jiraan geedka canabka oo laantoodiina waa la xooray markaasay qallashay oo waxaa lagu tuuray dabka ha yeeshee badbaadadiisa uu ka helay ciise masiix qusayn mayso waxayse qusaysaa howshiisii masiixa uu u hayey oo waxay howshu noqonaysaa tacab khasaaro welibana kol dambeeto qofkaas isaga ah la isticmaali maayo waayo waxaa qoraha cibraaniyadu uu leeyahay ma suurtoodu in loo cusboonaysiiyo toobadkeenidda iyagoo mar kale wiilka ilaah isku-tallaabta isugu qodbaya oo bayaan u ceebaynaya haddaba saaxiib wakhti kasta oo adiga oo ah mid ka mid ah mu'miniinta oo aad u dhaqmayso sida carruurta shayddaanka waxaad isku-tallaabta saaraysaa wiilka ilaah waayo wuxuu u yimid inuu ku siiyo furasho kaamil ah iyo inuu ku awoodsiiyo in ruuxa quduuska ah uu noloshaada soo galo iyo inaad isaga u noolaato isagoo qidcada sii wada ayaa qoruhu uu leeyahay sida ku qoran aayadda toddobaad ee cutubkan lixaad sida tan waayo dhulka cabay roobka marar badan ku dulda'aa oo u soo saara geeda u wanaagsan kuwii beeray wuxuu ilaah ka helaa barako haddaba waxyaalaha nooga soo go'a beeraha waa barako xag ilaah inooga timid oo waxaa ka mid ah muuska iyo bambeelmada iyo cambaha waa waxyaalo aad u macaan waxaa dhulka ka soo go'a laakiin waa sidee haddii dhulku uu dhalo qodxan iyo yamaarug waxtar ma leh oo habaar buu ku dhow yahay ugu dambaystiina waa in la gubaa haddaba ereyga loo isticmaalo aayaddan siddeedaad ayaa wuxuu noqonayaa ereyga ah waxtar ma leh wixii aan waxtar lahayn waa wax la diiday ereygaas giriig ahaan wuxuu noqonayaa adokimos waana isla ereygii rasuul bawlos uu isticmaalay markii uu la hadlayey rumaystayaashii reer korintos sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka sagaalaad aayadda toddoba iyo labaatanaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan laakiin jidhkaygaan dhibaa oo addoon ka dhiga si markaan qaar kale injiilka ku wacdiyo aan qudhayda lay diidin marka ereyga diidmada ee halkan ku jira wuxuu la micno yahay waxtar la'aan waa wax aan waxba taraynin oo layska diiday giriig ahaanna wuxuu noqonayaa adokimos oo macnuhu yahay waxaan la doonaynin marka rasuul bawlos wuxuu leeyahay markii aan masiixa ka hor muuqdo dooni maayo in lay diido ama aan raalli layga noqon welibana dooni maayo in masiixa uu igu yidhaahdo howshaadi waa tacab khasaaro oo howshaadiina iyo noloshaadii masiixinimona iguma aadan markhaati furin markaa saaxiibayaal kuwiinna masiixiyiinta ah waa in noloshiinna laga arkaa masiixa haddii kale dhibaato ayaa imaanaysa markii masiixa laga hor muuqdo oo waxaa idinku dhacaya waxyaabo aydnaan malaysanaynin haddaba bal dhegayso aayadda furaha u ah qidcadan laysku mari waayey markay joogto tarjumadeeda waxaana cutubka lixaad aayadda sagaalaad ay leedahay laakiin gacaliyaalow wax ka wanaagsan oo idinku saabsan ayaa lana aaminsiiyey iyo waxyaalaha badbaadada inkastoo aannu sidan u hadalnay qoraha warqaddan cibraaniyada wuxuu leeyahay markaad dhanka kale u dhigto waxaa lay aaminsiiyey inaad ilaah u noolaan kartaan oo aydnaan ciyaal ama carruur sii ahaanaynin xagga masiixa laakiin aad masiixa ku kori doontaan haddaan horay idinku sii wadno haddaba meeriska ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda tobanaad ee cutubkan lixaad waa baalka saddex boqol siddeetan iyo lix ee axdiga cusub waxaana qorninku uu leeyahay sida tan waayo ilaah ma xaqdarna mana iloobo shuqulkiinna iyo jaceylka aad magaciisa u qabtaan maxaa yeelay quduusiinta ayaad u adeegtaan oo weli waad u adeegtaan waxaa aayaddan lagu adkaynayaa in ilaah aannu ilaawin shuqulka iyo jaceylka magaciisa loo qabo laakiin taas ma ahan waxa badbaadada keenay haddiise lagu badbaadiyey ilaah wuu ka abaalmarinayaa shuqulka aad u hayso iyo weliba jaceylka aad magaciisa u qabtaan inkastoo labadaasu aanay qusaynin badbaadada qofka ama ayaan shaqo ku lahayn ayaa haddana ay door weyn ka ciyaarayaan nolosha qofka ilaah rumaystay weli waxaannu ku jirnaa haddaba meeriska cutubka lixaad waxaanan iminka eegaynaa cutubka lixaad aayadda kow iyo tobanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan oo annagu waxaannu jecelnahay in midkiin kastaa muujiyo dadaalkaas oo kale tan iyo hubaasha rajada ilaa ugu dambaysta waxaannu innaga oo dhan u baahannahay xaqaa'iqaas inoogu qoran kitaabka inaannu maqalno waxaana qoruhu uu leeyahay haddii aad ku adkaysataan rumaysadkiinna wax waliba waa wanaagsanaanayaan oo wax waliba oo kalena way iftiimayaan haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal kitaabkan ayaannu iminkana eegaynaa warqaddii loo qoray cibraaniyada cutubka lixaad aayadda laba-iyo tobanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan inaydnaan caajisiin noqon laakiin aad noqotaan kuwa ku dayda kuwa rumaysadka iyo dulqaadashada ku dhexla ballamada sidaad arkaysaan ilaah ballamo badan ayuu siinayaa kuwa rumaysan haddii aynu aaminnimo ku sugno isaga oo aynan welwelin weli waxaynu horay idinku sii wadaynaa isla kitaabka cibraaniyada cutubkiisa lixaad waxaanan iminka eegaynaa aayadda saddex iyo tobanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan markii ilaah ballan u qaaday nebi ibraahim isagoo mid ka weyn oo uu ku dhaarto aan haysan ayuu isku dhaartay haddaba markii qofi axdi qaadayo wuxuu ku dhaartaa mid isaga ka weyn laakiin maadaama ilaah uu yahay kan qaadaya axdiga isaga ayaa isku dhaartay waayo mid isaga ka weynu ma jiro waa markii uu nebi ibraahim siinayay ballanka haddaan horay idinku sii wadno meeriska ayaannu iminka eegaynaa dhegaystayaal cutubka lixaad aayadda afar iyo tobanaad waa baalka saddex boqol siddeetan iyo lix ee axdiga cusub waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan isagoo leh hubaal waan ku barakadayn doonaa oo waan ku kordhin doonaa haddaba ballamadii ilaah uu siiyey nebi ibraahim waxay ku qoran yihiin kitaabka bilowgii cutubka laba iyo labaatanaad aayadaha shan iyo toban ilaa siddeed iyo toban iyo kitaabka cibraaniyada cutubka kow iyo tobanaad aayadda sagaal iyo tobanaad haddaan horay idinku sii wadno meeriska ayaa waxaa ku qoran aayadda shan iyo tobanaad ee isla cutubkan sida tan soo socota oo sidaas isagoo u dulqaadanaya ayuu helay wixii loo ballanqaaday waxaa inta laynoogu sheegayaa arrin ahmiyaddiisu ay sarrayso waxaana weeye in nebi ibraahim uu muujiyey dulqaad wuxuuna hubaashaasi ku helay rumaysadkiisii markii aad ilaah ku kalsoonaato isaga ayaad la soconaysaa dhegaystow waxaanad ku koraysaa nimcadiisa iyo garashadiisa adigoo baranaya hadalkiisa inoogu qoran kitaabka quduuska ah haddaba markii aynu sidaas yeelno waxaannu soo istaagaynaa ama gaaraynaa maqaam ka sarreeya kan aan ilaah rumaysnayn weli waxaannu ku jirnaa dhegaystayaal kitaabka cibraaniyada cutubka lixaad aayadda lix iyo tobanaad waa baalka saddex boqol lix iyo siddeetan waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan waayo dadku waxay ku dhaartaan kan iyaga ka weyn oo waxaa murun kasta oo kooda ah ugu dambaysa dhaar si loo xaqiiqaysto waxaannu garanaynaa markii qofku uu dhaarto in murunka uu soo dhammaado haddii dadku ay isqabtaan oo la kala saari waayo mid baa lagu dhaariyaa waxa uu aaminsan yahay oo kutub baa gacanta loo geliyaa wuuna dhaartaa murunkiina halkaas ayuu ku soo dhammaanayaa haddaan horay idinku sii wadno qorniinka oo aannu eegno iminka warqadda loo qoray cibraaniyada cutubka lixaad aayadda toddoba iyo tobanaad waxaa qoran sida tan sidaas daraaddeed ilaah isagoo aad u doonaya inuu kuwa ballanka dhaxla tuso taladiisa aan beddelmi karin ayuu dhaar ku galay haddaba markii ilaah arrin uu sameeyo uma baahna inuu dhaarto laakiin haddana axdi buu galaa oo noloshiisa ayuu ku dhaartaa markii uu arrin dadka u caddaynayo kaasoo ahmiyad weyn u leh dadka haddaan markaasi horay idinku sii wadno dhegaystayaal meeriskan ayaannu iminka eegaynaa cutubka lixaad aayadda siddeed iyo tobanaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan in laba waxyaalood oo aan beddelmi karin oo aan suuroobin inuu ilaah been ka sheego aynu ku helno dhiiranaan xoog leh innagoo magangal u soo cararnay si aynu u qabsanno rajada ina hortaal waxaa halkan kore laynoogu sheegayaa inay jiraan laba waxyaalood oo aan beddelmi karin haddaba waa maxay labadaas waxyaabood ee aan beddelmi karin waxaa ilaah uu ka ballanqaaday nebi ibraahim inuu siinayo ubad ka badan xiddigaha samada iyo camuudda badda taalla xeebteeda sida ku qoran kitaabka bilowgii cutubka shan iyo tobanaad aayadaha afar ilaa shan mar kale ayuu haddana ku sii adkeeyey ballankiisii oo uu siiyey axdi kale sida ku qoran kitaabka bilowgii cutubka laba iyo labaatanaad aayadaha lix iyo toban ilaa siddeed iyo toban isagoo horay u haysta ballan aan isbeddelayn ayuu haddana nebi ibraahim helay axdi kale labadaas ballan ee ilaah uu siiyey nebi ibraahim ayuu ka helay qalbiqaboojin iyo farxad balse maxay innaga labadaasi axdi maanta inoo tarayaan haddaba ma ahan oo keliya inaan leennahay ballankii nebi ibraahim la siiyey oo kale laakiin waxaannu leennahay ama layna siiyey muujinno ku saabsan jacaylka ilaah iyo hadiyadda wiilkiisa kow waana ballankaa aynu ku helnay dhimashadii iyo sarakiciddii masiixa labo sama'aadistiisii iyo inuu iminka fadhiyo gacanta midig oo ilaah isagoo ducooyinkeenna gaarsiinaya ilaah waa laba ballan oo aan isbeddeli karin marka ay sidaasi tahay haddii labadii ballan ee nebi ibraahim la siiyey lagu daro labadan ballan ee aynu kor ku soo xusnay ayaa hubaashu ay noqonaysaa afar goor waana ballan caaqibo leh oo aynu isku hallayn karno waxaa qoraha warqadda cibraaniyada uu leeyahay aynu ku helno dhiiranaan xoog leh innagoo magangal u soo cararayna si aynu u qabsanno rajada ina hortaalla ereyga magangal ayaa wuxuu i xusuusinayaa magaalooyinkii reer banu israa'iil ay lahaan jireen oo ay dadku magangal ahaan ugu carari jireen markii ay qof si kama ah u dilaan sida ku qoran kitaabka tirintii cutubka shan iyo soddonaad iyo kitaabka sharciga ku noqoshadiisa cutubka sagaal iyo tobanaad iyo kitaabka yeshuuca cutubyada labaatan ilaa kow iyo labaatan waxaa magaalooyinkaasi magangalka ay masaal u ahaayeen sida masiixu dembiilayaasha uu ugu ahaan doono meel ay dhimashada kaga gabbadaan marka la eego xeerkii hore ee reer banu israa'iil waxay ahayd qofkii qof kama u dila ee ku soo carara magaalooyinka magangalka loo sameeyey in qofkaas isaga ah aannu magaalada ka bixi karin ilaa wadaadka sare ee xukumaya reer banu israa'iil uu dhinto haddii uu wadaadku dhallinyaro yahay markaa waa inuu sugo ilaa iyo konton sannadood ama in ka badan waxay markaasi taasu tilmaam ka bixinaysaa in masiixu uu yahay magangalkeenna saaxiib dacwad baa laygu helay oo waxaan ahay dembiile haddaba eeddii aan falay waxay u qalantay dhimasho welibana xukunkii waa lagu dhawaaqay ha yeeshee masiixa ayaa eeddaydii bixiyey waayo isagu wuxuu u dhintay aniga iyo adiga daraaddeen oo anigu xur baan ahay maanta waxaa layga samata bixiyey ciqaabtii dembiga oo kol dambana layma weyddiin doono waxaanan iminka xor u ahay inaan masiixa u adeego oo waxaan leeyahay wadaad sare oo ah badbaadiyihii dhimashada ka sara kacay oo anigu aan aadi karo taasina waxay sawir caaqibo leh ka bixinaysaa howsha masiixu uu u hayo masiixiyiinta rasuul bawlos oo isla arrinkaasi ka hadlaya ayaa waxa uu ku leeyahay reer korintos sida ku qoran warqaddii koowaad cutubka tobanaad aayadda kow iyo tobanaad oo leh waxyaalahaasi waxay iyaga ugu dhaceen masaal ahaan oo waxaa loo qoray in laynagu waaniyo innagoo wakhtiyada dhammaatinkoodii ina soo gaaray
masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye unogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga somary bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreeyow masiixow saluula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarreeyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin